أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahay ow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon dowladda riddada ee masar oo mar kale shaaca ka qaaday in aysan oggolaan doonin in badda cas uu ku soo dhowaado dal aan xuduud la lahayn xilli xabashida ay doonayaan inay xoog ku qaataan badda soomaaliya ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay si bareera ugu dileen magaalada muqdisho oo sheegay in kooxda riddada ay ka dalbatay boqolaal dollar si ay ula wareegaan meydka wiilkooda in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada oo mar kale ka hadlay dhulboobka murtad xasan gurguurte uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka beesha hubeer oo kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi maleeshiyaadka kooxda riddada oo tacadiyo iyo boob hantiyadeed ka geystay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee bakool oo mashruuc biyaha lagu sifaynayo ka hirgelisay degmada rabdhuureh ee wilaayadaasi in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaanka bargaan iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ka faa'iidaystay xamla dacwadeed ay u qabatay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan dowladda riddada ee masar ayaa mar kale shaaca ka qaaday in aysan oggolaan doonin in badda cas uu ku soo dhowaado dal aan xuduud la lahayn xilli xabashida ay doonayaan inay xoog ku qaataan badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda riddada masar beder cabdulcaadi ayaa mar kale shaaca ka qaaday inaan la aqbali doonin joogista dal aan xuduud la lahayn badda cas sida ay soo tabinayso warbaahinta maxalliga ah ee dalka masar wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa-id oo ay si wada jira u qabteen wasiirada arrimaha dibadda masar eritreya iyo kooxda riddada soomaaliya suurtagal ma ahan in la aqbalo joogitaanka waddan kasta oo aanu xuduud la lahayna badda cas haddii joogitaanku ciidan yahay iyo haddii kaleba ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda waddanka masar kulankan wasiirada arrimaha dibadda dalalka masar soomaaliya iyo eritereya oo ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar ayaa wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka badda cas uu yahay arrin muhiim ah kuna xiran rabitaanka dalalka xuduudka la leh intii ay ku guda jireen kulankooda magaalada alqaahira wasiiradan arrimaha dibadda dalalka masar eritereya iyo kooxda riddada waxa ay isla qaateen muhiimadda uu leeyahay ammaanka badda cas iyo tayeynta hay-adaha riddada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey sida ay dowladda riddada masar uga go-an tahay garab istaaga dowladda riddada ee soomaaliya isagoo xusay in shirkan saddex geesoodka ah ay ku lafagureen muhiimadda ay leedahay doorka masar ee ka qayb qaadashada howlgalka cusub ee isbahaysiga e u som hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda riddada masar ayaa loo arkaa inuu si toos ah ugu socdo dowladda kaafiradda ah ee etoobiya oo si cad u sheegtay in xoog amba xeeladda ay ku qaadan doonto qaybo ka mid ah badda soomaaliya kadib markii ay heshiis xaaraana la saxiixatay maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan kulamadan ka dhacay magaalada qaahiro ee caasimadda waddanka masar ayaa ku soo aadayay xilli madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte uu isna shalay ka degay magaalada adis ababa islamarkaana kulan uu halkaas kula qaatay abey axmed uga meelmariyey heshiiskii ankara ee xoojinayay qabsashada qeybo ka mid ah badda soomaaliya iyo weliba ka qayb qaadashada ciidamada itoobiya ee gumaysiga cusub ee a u som bulshada soomaaliyeed ayaa ku jahwareersan isdiidooyinkan aan isqabanayn ee ay ku dhaqaaqayaan madaxda kooxda ridada waxaana bannaanka timid khiyaanada iyo gebidhacleynta xasan gurguurte oo haatan u tafaxiitay boobka iyo xaraashka hantida ummadda soomaaliyeed ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay si bareera ugu dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddada ay ka dalbatay boqolaal dollar si ay ula wareegaan meydka wiilkooda nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya abuukar xasan xuseen waa mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xaafadda kaawogaday ee degmada dherkanley ee magaalada muqdisho waxaa muddo haatan laga jooga sagaal maalmood ka hor dilay maleeshiyaad oo murtadiinta ka tirsan wiilkan ayay maleeshiyaadka murtadiinta markii ay dileen meydkiis waxay geeyeen cisbeddelka madiina waxayna ehladii markii ay doonteen meydka wiilkooda lagu xojeeyey inay bixiyaan lacago boqolaal dollar ah ehlada abuukar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda ay marka hore dileen maleeshiyaad kooxda ardada ka tirsan haddana lagu xujeeyey inay bixiyaan lacag dhan toddoba boqoloo dollar lacagtaas ayay xuseen inaysan awoodin bixinteeda iyadoo wiilkooda la dilayna haddana ay awoodi la'yihiin inay aastaan oo laga sii iibinayo maray arrimahaasi ka warrameen waxaa hadalladooda ka mid ahaa waa la dilay maalin sagaal saaca la dilay wiilka manoo sheegooyin bistoolada markaa lagu soo dhuftay meeshaana aga dhacday maskaxantiis dhan macalkoofunaha bannaanka uu soo baxay cunugii ilaa haddana aad naga gadataan oo dhaadiin toddoba boqol dollarna sii fanijiirkoo idinku jiraaye abuukar dowladdaad dilatay dowladdaa si ay dhiiggeysay dowladdaa isbitaal madiina keentay dowladdiyaa firinteer geelisay waxaanayidhi moodka lacagaan ka rabna haddii lacagtiisa keenina waxaad qaadaysa malaha noolirmaho moodkii waa qaadi waayni waa ka soo tagnay magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ku sugan maalin walba falal cusub oo aan horey loo arag ayay kula dhaqaaqaan shacabka habeen hore ayay ahayd markii guri dad ay degan yihiin intay isku war ku qabteen jingirihii ay ka fiiqdeen hantidii taalayna ay ka rarteen islamarkaana dadkii degnaa guryahaasi dhibaatooyin ay u geysteen si kastaba shacabka muqdisho haddaanu kicin oo aysan u midoobin iska dhicinta maleeshiyaadka murtadiinta waxaa mar walba laga filan karaa dhibaatooyin hor leh oo ubug ah in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abuuxasaan warbixinta warkan ha inoo eego geesiyada tawxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay maalmihii ugu dambeeyey fuliyeen howlgallo qorshaysan oo ay la beegsanayeen kolinyo kufaar afrikaan ah oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna howlgalladan sababeen khasaaro culus oo soo gaaray kufaarta saacadihii lasoo dhaafay waxay mujaahidiintu kulanyo kufaarta afrikaanta qaraxyo kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanka lambar lixdan iyo degmada jannaale oo ka wada tirsan wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiya waxaa qaraxyadaasi ku baktiyey toddoba askari oo kufaarta afrikaanta waxaana ku dhaawacmay toban askari oo isla kufaarta waxaa sidoo kale qaraxyadaasi lagu gubay hal gaari oo haamara laba maalin ka hor qarax kolonyadan sahayda siday lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada lambar konton iyo lambar lixdan waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday afar askari oo kufaarta afrikaanta sidoo kale saddex maalin ka hor qaraxyo kolonyadan kufaarta afrikaanta lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lambar konton waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday kow iyo toban askari oo kufaarta afrikaanta waxaana lagu gubay gaari xamuul ah oo sahay ay ku wateen wilaayada shabeellada hoose ayaa ka mid a wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada ugu khasaaraha badan ee soo gaara kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday kudhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abuuxasaan dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka laamu ee dalka kenya waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka soo baxay magaalada kiyunga kuna sii jeeday xero ku taalla buurta komole qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaanba gubay gaari kooyal ah oo qayb ka ahaa kolonyadii socotay waxaana sidoo kale bakhti iyo dhaawac ku noqday askarta kufaarta kenya ee gaariga gubtay la socotay waxaana goobta ka daabulay bakhtiga dhaawaca askarta saliibiyiinta kenya diyaarad nooca helikobtarka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada ayaa mar kale ku celiyey dhulboobka murtad xasan gurguurte uu ka wado magaalada caasimadda ah ee muqdisho yaasir maxamed ayaa warkan inoo hayaa ku dhowaad boqol xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale war-saxaafadeed ka soo saaray boobka dhulalka ee ay waddo kooxda ridada soomaaliya xildhibaanadani ayaa sheegay in dowladda xasan garguurti ay weli sii waddo inay dhacaan hantida guud oo ay ku jiraan dhulalka caamka ah oo ay hadda degan yihiin dad shacab ah kuwaasi oo ku yaala magaalada muqdisho war-saxaafadeedkani ayaa looga digay xubnaha murtadiinta ah ee ku lugta leh boobkan inay joojiyaan falaalkani islamarkaana aanan looga hari doonin oo lala xisaabtami doono bayaankan ayaa waxaa eedayn loogu jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeeyey inuu wado boob aan gambasho lahayn kaasi oo ku dhacayo hantida guud ee dadka ka wada dhexaysa xubnahan murtadiinta ah ayaa bayaankooda ku xusay in dhaqaalaha kooxda ridada soomaaliya ay ka heshay boobka dhulalka aysan ku dhicin hay-adda maaliyadda riddada islamarkaasina lacagtaasi jeeb gaar ah lagu shubtay xildhibaanada iyo mucaaradka riddada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay soo saarayeen bayaanaad ay uga digayaan xasan garguurte inuu joojiyo boobka dhulalka danta guud ee muqdisho ku yaalla boobkaasi oo hadda noqday mid xargah goostay kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baa iyo waxgaradka beesha hubeer ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ha inoo eego kulankan oo ahaa mid watay qabanqaabo sarreysa islamarkaana si heersare ah loo soo agaasimay waxa uu ka qabsoomay deegaanka barbaare ee dhacaduleedka degmada qansax dheere ee wilaayada baay ahdaafta iyo ujeedka kulanka waxa uu daarnaa dardargelinta jihaadka iyo horumarinta waxbarashada iyo wixii la midka waxaana kulanka uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay oo uu horkaciyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaasha nuqabada iyo waxgaradka beesha hubeer oo uu horkacayay suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim malaaq beesha hubeer oo markii horeba lagu yaqaanay dardargelinta jihaadka iyo la dagaalanka gaalada iyo gaala raacyada ayaa mar kale shaacisay inay halkeedii ka sii wadi doonto jihaadka sidoo kalena ay xoogga saari doonto waxbarashada dhanka shareecada islaamka kulankan oo socda muddo saddex maalin oo xiriir ah waxaa laga soo saaray bayaan ka koobnaa qodobo kala duwan oo ay ku wada midaysnaayeen dhammaan waxgaradka iyo nuqabada beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay
bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beesha waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesha waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beesha waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beeshu waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta ugaaska beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mida nabadoonnadiisa oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu guulaystay una dhexeeya waxgaradka beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay isagoona ugaaska baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku jira safka cadowga
isbuugu inta ku dhiisanay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada weynayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysin lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta eh oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isuqubaalena dalka isuqubaa maka anfaca doono haddii kaa toobo furuntaa toobada kutaabka ilaahay soo huwan tag beeli hugeereed odegaasi gobolka baay ooflow dalka liinkasa iyada caaman eyi afka may ku hadalo ahe hubeerada ku hadalo hay mageen hadaloona may kulunsignaha wilaayada gobolka baay yoonay beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulunsagna maabashal garsinigni una waaligaano ninkooya mayn sheegana kulunkaasiyow horti khayr allaha ninkuala kulun khayra linkulmi sharmalan kulungna ee wala linkulmin may ahaa ini beelun hormarsiida dalshe deeganshe diinshe ini hormarsiida ciyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada ka'e hawki yoonay maaranada wali owlaataado bani wala kabara suldaanka guud ee beesha hubeer oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in nabadoonnada waxgaradka iyo cuqaasha beesha hubeer ay si wadajira u soo saareen bayaankan islamarkaana ay ka wada midaysan yihiin arrintan muddo saddex beri ee yamaynin socday kulun iyo barbar socota dadka muslimiinta ee walaayada gobolka bay iyadoo oo linlijeedii horumarinta muslimiinta gaar ahaan beelle aabkii in horumara lahayd maylaha ku saaray saddexdaas beri kadib bayaan oo kheer badan ka saabsan runtii geeka may farxad nin ahaa dadkii shaqadii islaamka guud tahay inay safarha nin galaan niila muraa shekeeyan shaqada nin dhehayta oo iyo niila gurfeeyan wajazaakum allahu kheer yalen maylanaaha haddii uun eno beeli reer hubeereed gaar ahaan suldaankii beele dhammaantana gobolka baygeek aan ka suguna gaar ahaan deegaankii oflow aan ka sugugna runtii may isla qaadanay walaalihii walgorodka deegaanka nabadoonnada iyo meel kastoo beele ii ka saabsan bayaanka hanoo bahay oo sagaalka tumanka godob ah runtii bayaankaas may ha ka saarnay safarxad leh wanaag leh kalsooni leh una oo ciidanka kalsoogno dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ee hoggaanka ah ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo soo xiray kulanka ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey beesha hubeer oo kulankan soo qabanqaabisay isagoona beesha ku ammaanay kaalinka ay kaga jirta jihaadka beelweynta reer hubeer ee walaayada islaamiga abbaay ee kulunkan qiimaha badan qaban qaabidi walaayadana kamarta gaaday inka weerti uninaha ku ajiibnay kula qiib gaadani khayrka iyo wanaagga faraha badan le laka gorfeeyay taladagii wanaagga badan hayti lahaka jeediyaay qaraaraadkii iyo go'aamaadkii iyo bayaankiina ha ku bahi maylena jazaakum allahu khayran beel hortaba laka kasaay khayr iyo wanaag iyo jihaad iyo ribaad iyo halgan iyo garab istaagga islaamka iyo muslimiinta iyo hayten haddana ballanga sii gaadan ani halgankii meelisku sii wadaasanoo kasii daraasan maylena insha allahu tacaala eediada bayaanka anbogaadiyaane handhowaayaana marlamaad maylena insha allahu tacaala nagada dad ku dhabeeyow bayaankiiyo hasaaren ku dhabeeyow nagada dad hadalkiiyo sheegeen qoolsha waafajiyaayo ficilsha waafajiyaayo maylaaraay uuse ka dhaqamayo ka camal falow sidii saaxaadka jihaadka horehanka buyten saaxaadka ribaadka horehanka buyten saaxaadka dacwada iyo khayrka iyo wanaagaba horehanka buyten salamada insha allahu tacaala meelitee ku sii wada halganka walka dara haddii ilaahay ar beesha hubeer waxay ka mid tahay beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga si gaara wilaayaadka baay iyo bakool waxaana lagu xasuustaa kaalinka ay ka qaateen jihaadka iyo doorka ay ku lahaayeen la dagaalanka gaalada iyo gaalraacyada waxay hadda ballan qaadeen in halkooda ay ka sii wadi doonaan jihaadka dhankoodana aan muslimiinta laga soo geli doonin maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa tacadiyo iyo boob hantideed ka geystay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho bashiir muxiyidiin abueman ayaa warkan inoo faahfaahinaya maalinba maalinta ka dambaysa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa sare u sii qaadaya gaboodfallada ay u geysanayaan shacabka muslimiinta ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir falal isugu jiray dhac boob iyo burburin dhismooyin ayay murtadiintu saacadihii lasoo dhaafi ka geysteen mid ka mid ah xaafadaha degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho maleeshaad ka tirsan kuwa loo yaqaan booliska ayaa weerar xoog ku gala ku qaaday guri ku yaala degmada yaakshiid halkaasoo ay ka geysteen tacdiyo kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka mid ka mid a dumarkii degganaa guriga la weerara ayaa warbaahinta u sheegtay in maleeshaadka murtadiinta ay guriga ku duldumiyeen qoyska kadibna ay boobeen hantidii tiilay guriga oo isugu jirtay dahab iyo lacag gurigii reerka dhanaa la wadxira layidhi waa laysoo wacay waa soo baxay reerka uu maay guriga waa guriga markaas soo gelima askariya meesha taagan xijaabka oo iiga dhigi xijaabka iiga fuqaana guriga markaa yiili hantiyaa tiili marka alaab iyo lacag iyo wax dhanaa yiili guriga gurigiyaa marka soo gelma xijaabka oo iiga dhigi askariga saana iskaga soo jiiday gurigii soo galaa maaday oo igu soo boodiyey askariga marka waa isdilina guriga marka hadidii waxaa ka arka halkaas dheg ma fahamti dahab oo soddon iyo shan garaan oo ahaa iyo lacagaa tiile qasnadana way furnay dhegahana bannaanka yiileen dhegtan aniga ii xirneeda iga dhacday dhulka iiga dhacday tan oo ani aan ka helay tii kale waa laayig hanti kalena way maqantahay guriga dhextiile reerka dhamant marka la wada xira marka guriga marka waxaa naga maqan oo kale sabarlooge oo dhul oo anan ka aalaynaha ku yaal asina wax cadde oo hooyada ay leedahay marka waxaa laga tegay koobi iyo xeglihiin iyo orginaalkii orginaalkii alqaata koobiya guri nugula tegey marka waa kaya marka qasnata iyo wixii dhan aan wada furnaa meesha umaad alaabta iyo wixii dhanna waa kana waa la wada qaatay anna waa lay dilay askariga waa igu dunteen taliyaha saldhigaa ka dambeeyey midka ciidanka watay wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkan oo watay fuundiyaal xilli habeenaha ay fiiqdeen guriga iyagoona sidoo kale rartay jiingadihii iyo alwaxyadii ku dhisnaa guriga gurigeena la jibilayo koo iyo toban saaca ku soo kaclay laabeerigeena iyo waxeel dhan waa la qaatay alka waa la xirxiray saldhiga yakshiida la geeyey waa la jir dilay gabdhaha ay la lashteen waa la dilay guriga halti loo taalana waa laga qaatay gurigeena la jibilayo bilo subax awoodaa lanoo sheegto waa ma fahanta awood sheegashay wataan hadda waa kaaya waxaa waaye haddii oon soo roogsanay lamayeerigii la gooyo baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso meel la arkaba qoryaa afkiisa loo jeeso afkiyaa jooqda gema maahano waxaa waaye gurigan saana lagal ciid markaa tib wuxuu yidhi geeri xag kugu dambeeyey ninka xawaalka loo siiyo gurigiina waxba laguma reebina waa kan ishaadaa hayso ciddina waa la xirieyey waa la xaabiyey anunkana qorgaa laysaga kaaya reeb maxaan isu galnaa adooga waayeelahay waa la dharbaaxiya waa la dilay waxaana dilay igaartiisa igaar camal qof waayeelo sagaashan sana jire shala halkaas lagu kala gem diriska xabad lagu ceersaday gurmed haddaa dadka soo fidmaagna xabadaanoo lagu wada ceersaday qof aadana oo nool male waddankii xaaladiisa aad iyo aad ugu darsata dhallinyaradii tahriibe isku wada shubaya waxa tahriibka iskugu shubayaan waddankeenna maanta annaka aad taagana aa xorniman ku weysan adduunka maanta wax talaya waa taas isbuuc walba waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga soo calaamadeeyaa dhowr dhacdo oo u badan dhulboob balse arrinta cusub ayaa ah in qoysas si nabad ah ku hurdaya guryahooda lagu duldumiyo kadibna laga furto dhammaan wixii ay hanti haysteen wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa mashruuc biyaha lagu sifaynayo ka hirgelisay degmada rabdhuureh ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo ganacsato nuqabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana xarigga looga jarayay warshad biyaha sifaysa ayaa dhowaan ka dhacday degmada rabdhuure waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda ka qayb galay ayaa kalimad qayim ah ka jeediyey isagoona bulshada magaalada u dardaarmay in allah ugu mahadceliyaan nimcada uu ku galladaystay insha allahu tacaala magaalada rabdhuur may ballanna marka ilaahay gallad badana siinsii walaagasna mayba sababan aha markii oo kitaabka ilaahay oon unsurugnan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna raali gelinnay ilaahay sharciyadiis difaaja oonan kanni yaa ilaahay nicmadugna sii nicmadu marka ma in baahanta shukri aan baahanta ilaahay subxaanahu wa tacaala niin sheegay la in shakartum laziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid nicmadun ilahay aylanka kufrinay ilaahay ayanka mahadnagay lankasta markii waraaba markii ha hasuusaday nicmada allah subxaanahu wa tacaala wa amaa binicmati rabbika faxadid nicmada ilaahay kasii sheego aan baahanta may ha kagabagabaayo walaalyaal mujaahidiinta bariga africa jihaada ka jaraan ogsantiin yaadoo jihaadkaas laka jara iyo haddana mujaahidiintii giyaadadii mashquul kasta ka furnye yo aan helmaagna in mana arantuntan ala ku mira dheli qalabkum haddii wadaadku meel kushaani mooshi lahay anana saas dhaya laakiin farshiinaas wala ka aarwaay inta argayda oo mala kan shiinaas farsa ogda farshiinaasu kole shiinaha lukushaani kan booydii oo mana biyo laka keediyayo baraagdiw haan warshadihii haan haamogaas aragaytan biyo laka safeye toona cusbadiya goonin biyaas toona walaay macaan aba baraagtaas aan gudbiyaas bifadlillahi wa biraxmat waa gallad allah subxaanahu wa tacaala intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha hadameh suldaan maxamed xasan bunow runtii biyoyoha ay sheekasta nololinka dhanka geeka haysana gaar ahaan baniaadanka hoblaan nagad nololo koowaad oo baniaadankeeka leeyi biyu maana biyo caafi ee ka goboysay isku ku dhardhagoy waraab sida faasa suubiya maana yaa la helay ilaahay yaa kama hasan unina mayna noofaday haani ka shukri ilaahayni weela maana ma ogaadasaana dantan uni goradaana korka keeka meeri ku dhurgaw adi goradaas meelan okal makin kasaw maana hadii unina dad muslimiin iska duubanaaneen ilaahay ka hirnaaneen diintan iyo dantan ay difacday maana ugu dambeyn qaar ka mid a waxgaradkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa dhankooda hadallo kookooban ka jeediyey iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab harakada dadaal badan abiidi walbadan ka dadaali degmada rabdhuur ani biimaylka waraabo biimaylka dheefsada walbadan yaa juhdika biidi maynka horreeyey taawee eelki laku godaay beertan diyaad iyo jabal shuhadaa dhatiyo laku godaay kanga shanganka eh anta kale walaylahan ku tabaaya dhani nagadaaye harakada hatana may ka dadaalay ani walibu ah biyogasla mayaayo ee warshad la weydii ilaahay aniin suurta geliya jasaakumallaahu khayran may jare lixdan jare aha ma aragna biimaanaha ninka koriyna waalidkaaynon hanka korsanna unin anka korsanna yageyka nin yaala ilaahay anka shukriyaane ilaahay anka mahadiyaan ilaahay kusoka ma ang mahadiyaane awooweydow warshadii adaha ninka daagdi safaydla hufan andiha nindeed waana warshad lankifadaw fuustooda kuguysadaw lankifadaw kakardhagadaw lankifadaw kagoboysadaw caafiina waana daawaysan andigeeka degmadii rabdhuurniintaan biyoogan ceelkan in badan la sugaaya hatigeeka biyoojela waraabaha ilaka intifaacaha alxamdulilah ma ilaahay subxaana wa tacaala weydiisadaana in ilaahay nin dhammaystiro nin maaranay nin tamwell n kolley sida la ogi rabdhuure biyooje humaayan bi badan taalen laakiin biyooshe khareer iyo cusbihaayan hatigeeka may la helay biyoyhi ini filtara laka dhako xareedlaha ku saara alxamdulilah waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ninka daaqiyo nicmada haddii ilaahay lanka shukri ilaahay daan ziyaadiye mashruucan laga hergeliyey magaalada rabdhuure ayaa la rajaynayaa inuu wax weyn ka bedelo nolosha bulshada magaalada maadaama biyaha magaalada ay ahaayeen kuwa cusbo ah haatanna allaah fadligii ay heleen biyo saxan saxa ah in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaanka bargaan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay u qabatay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud cabdiraxiin sheekh caliih ayaa warkan inoo haya bulshada ku dhaqan magaalada bargaan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlatu muscab ibni cumeer oo in muddaha u socotay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaas xamladan ayaa si weyn looga dareemay deegaanadaasi waxaana wax lagu baray qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona goob kasta oo deegaan ah xamladani ka hirgashay olole dacwadeedkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad tiradooda gaaraysa ilaa iyo kun iyo lix boqol oo qof oo ku nool magaalada bargaan iyo deegaanada ku teedsan bulshada waxay hadal hayaan xamlada shicaarkeedu uu yahay ajiibuu daaciyallah oo qof weliba uu ku mashquulsan yahay sidii ugu diyaargaroobi lahaa inay sii kororsadaan cilmiga sharciga ah mid ka mid ah macalimiinta ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii lagu bartay inta ay ka socotay deegaanadaasi xamlada dowladan marka waxay qayb ka tahay xamlo guud ahaan u socotay gobolka dhexdiisa ka socotay meelo badanna soo martay hadda waxaan maraynaa meeshaan waa meeshii shanaad jacar ceel shiil ceel garas ceel buur iyo hadda aan joogno bargaan dowladan marka xamladan si guud ahaan magaceeda waxaa la dhahaa xamlatu muscab ibni cumayr astaanteedana waxaa la dhahaa mashicaarkeeda ajiibuu daaciy allah dowladan marka waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka gaar ahaan juska hoose ee juscamaha ayaa lagu qaatay kutubta kale ee diiniga la qaatayna waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo khud caqiidataka min alkitaabi waasunnati asaxiixa adduruus almuhima licaamati alumma oo uu qoray sheekhii caalimka ahaa sheekh ibnubaas talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo lagu baranaya salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam duruusta waxaa barbar socday manshuuraad misena warqado oo loogu talagalay dadka bilowga ah mustawayaad ay kala ahaayeen mustawaha koowaad ilaa mustawo lixaad ay lahaayeen dadka maxaanku raa luuqal carabiya ay dhibayso ee bilowga ah ayaa ayagana maxaanku ra lagu soo dhisaya asaasiyaadkooda diiniga ah hadday tahay tawxiidkii iyo salaadii iyo axkaam fara badan waxaa barbar socotay tacliimu tahaarati wasalaah camaliyan dadka in la baraayay tahaarada iyo salaadii si camali ah oo baratikal ah in dadka loo baraayay masaajidii iyo maraakiista iyo meelaha fagaare ku yaala deegaanka bargaan ayaa waxaa tartan cajiiba loogu qabtay bulshadii ka faa'iidaysatay xamlada musab ibni cumeer waxaana loo tartamay rag iyo dumar su'aalo ayaa la weydiiyey labada koox guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada wuxuu ahaa tartan qiimo badan oo loo qabtay ardadii ka faa'iidaysatay dowladan ka socotay deegaankan aana joogno ee bargaan su'aaluhu waxay ka koobnaayeen laba iyo toban su'aalood lix ka mida waxaa la weydiiyey ragga lix ka midana waxaa la weydiiyey gabdhaha gabdhuhu lixdii la weydiiyey dhammaan waxay uga jawaabeen si sax ah raggana waxaa la weydiiyey lix iyana raggu lixdii su'aalood ee la weydiiyey afar ayay ka jawaabeen labana waa soo hareer martay labadii soo hareer martay mid ka mida ayay gabdhuhu ka faa'iidaysteen sidaas daraaddeed guushu waxay galabta raacday gabdhaha deegaanka bergaan allahu akbar
waxgaradka deegaanadaasi ayaa bogaadiyey sida ay ugu dadaalayaan bulshada barashada cilmiga diinta islaamka annagoo ku hadlayna magaca odayaasha bergaan waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa mahadda labaadna waxaa iska leh umuradana soo gaarsiisay ama maktabka dacwada ee na soo gaarsiiyey dacwadan annaguna wax badan ayaan maaragtay dacwadaha nala soo gaarsiiya dhaannay waana nala soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaana hadda qalbigaynu ugu qoyey waad maqlayseen jawaabaha su'aalaha laysu su'aalay lagana jawaabayey sida sharaftale looga jawaabay waxaan u mahad celinayaa dumarka een aad iyo aad ayaa maaragtay aqoontooda u sarraysaa haddana waxaan leennahay maasha allah ilaahayga subxaana wa tacaala ha u jun- kunjibaara saasaan leennahay raggana een iyaguna maaragtay aad ha u sii ca- haysu sii canaantaano si ay maaragtay biyaajada dambe ay uga daba tagaan hadda kama aysan daba tegin sidaan qaayasa ee kabacdi dadka ee ka soo qayb gala xafladdan oo ugu sarreeyaan walaayada gobolka ama midda degmada ee ka soo qayb gala xafladda ajir allah ka siiyo ee safarka ay soo galeen ka ajirkeelan allah ka dhigo ee xafladdan waa xafladdii lagu soo xiraayay dowladda ka socotay bargaan dad badanaa ka faa'iidaystay xafladda lagu soo gebagabeynaya xamlatu muscab ibni cumayr qaybteeda deegaanadaasi waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid Ee, marka labaad waxaan rabaa inaan kalimo idhaahdo dadka waxbaranayay oo sharaacic mujtamac bulshada qeybaheeda kala duwan fahniyan lakum bixadiisi rasuulilaahi sala allahu alayh waalihi wasalam waa qolo kasta oo diintaas barashadeeda u socoto oo u daasho xadiidkaasi nabigu sala allahu alayh wasalam fadlo badan iyo ajar badan uu ku tilmaamayaa waa cilmiga sidaasi ah cilmiga in la faafiyo dacwada loo istaago waxyaalaha mujaahidiinta iyo maamulada islaamiga maanta ay u taagan yihiin badeecada ay wadaan ummadda muslimiinta loo wado mujaahidiinta ay u wadaan saad arkaysaan in diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la barto dadka la baro dadaalada ay bixinayaan mas-uuliyiinta wilaayada kan maktabka dacwada ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii bulshada muslimiinta looga saari lahaa jahliga loona bari lahaa diintooda warkii duhurnimona waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu